magaalada lanham ee gobolka maryland ee ku taala duleedka magaaladan washington waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey tartan caalami ah oo qur-aanka kariimka ah kaasoo socday muddo afar maalin ah tartanka waxaa ku guuleystay wiil soomaali ah oo ku dhashay dalkan maraykanka kadib munaasabad ka dhacday masaajidka turkiga ee diyanad center ee isla gobolkaasi isla gobolka maryland tartanka waxaa ka qayb galay dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal oo ka kala socday ilaa iyo labaatan waddan oo caalamka ah waxaa soo qaban qaabisay xarunta tibyan ee gobolka minnesota warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
tartankan qur-aanka oo afar maalmood ka socday masjidka turkiga ee diyanad center ayaa kaalinta koowaad ee dhanka wiilasha waxaa ku guulaystay axmed bashiir oo ah soomaali u tartamaya dalka maraykanka oo degan magaalada nashville ee gobolka tennessee wuxuuna abaalmarin u helay shan iyo toban kun oo dollar sidoo kale kaalinta koowaad ee dhanka gabdhaha waxaa ku guulaysatay maryan cabdulatiif oo u tartamaysay dalka masar waxayna abaalmarin u heshay lacag dhan shan iyo toban kun oo dollar axmed bashiir ayaa idaacadda v o eda uga warramay sida uu arko guushiisa tartanka qur-aanka iyo haddii ay jiraan tartamo hore oo uu guulo ka soo gaaray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay subxaana wa tacala aan ku mahad celinayaa inuu nagu nicmeeyey inaan ku guulaystay kaalinta koowaad oo musaabaqa tibyaan ilahay subxana taan ku mahad celinayaa intaa kadib waxaan ku mahad celinaya waalid labadayda waalid iyo macalinkay oo intaas igu soo dadaalay qur-aankay baray jazaahum allahu khayr waan ku faraxsanay inuu ilaahay subxana wataala igu nicmeeyey alxamdu lilah imise tartan oo qur-aan oo hore oo aad ka qayb gashay kuwo badanoo aan hadda tiri karay waxaa ka mida musaabaqat alimaam shaatibi raximah allahu tacaala aan kawaad ka soo galay jaa'izatu dubay ee dawliya alqur'aan alkariim alxamdulilah waxaan ku guulaystay kaalinta afraad madaxa xarunta tibyaan ee tartanka qur-aanka soo abaabushay sheekh cabdinaasir maxamed faarax ayaa v o eda uga warramay tartanka ay xalay soo afmeereen iyo waxyaabihii ay ku abaalmariyeen dadkii ku guulaystay isagoo dhinaca kalena faahfaahiyey sida ay ku soo xusheen dhallinyaradii ka qayb gashay maanta waxaan soo gebagabeynay tartankii socday afarta beri musaabaqadan oo ah musaabaqadii ugu horreysay oo lagu qabto dalka maraykanka oo ay ka soo qaybgaleen waddamo fara badan oo ka kala yimid qaaradaha adduunka africa asia yurub nord america baa maanta la soo gebagabeeyey waxaa ku tartamayey gabdho iyo wiilal qaybta gabdhaha waxaa ku guulaystay oo ay raacday guushu gabar ka socotay waddanka egypt iyo masar waxaa qaybta wiilasha ku guulaystay wiil soomaaliya oo matalaya dalka maraykanka marka aad baan u faraxsannahay alxamdulilah si nabada oo wanaagsan baa ilaahay subxaana wa tacala tartankii noogu soo gebagabeeyey gabdhaha shan qof baa la abaalmariyey oo guulaystay wiilashana shan qof wiilka ugu sarreeya wuxuu qaatay oo number onka ah shan iyo toban kun oo doolar ka labaadna wuxuu qaatay toban kun oo doolar ka saddexaadna wuxuu qaatay shan kun oo doolar afraadna wuxuu qaatay saddex kun oo doolar ka ugu dambeeya laba kun oo doolar gabdhuhuna sidoo kale ahaan intaasoo kale ay qaateen muxubo maxamed faarax oo ka mid ahayd hooyooyinkii ka qayb galay muddada afarta maalmood ee tartankan uu socday ayaa sheegtay in ka qaybgalka carruurtooda tartamada noocan oo kale ah ay aad ugu faraxsan yihiin islamarkaana ay dhiirigelin ka helayaan iyadoo waalidiinta ka maqan ugu baaqday inay kala soo qayb galaan tartamadan noocan kale aad baan ugu faraxsannahay dhiirigelin baan ka helnaa caruuraheenna kale annaga ajwali caruuraheenna anagu way ku jiraan laakiin gabdhaha kale ee walaalaheenna ah ee caruuraha haysta bay dhiirigelin iyo waxay u tahay inay kudayasho mudan wax kudayasho mudan waaye hadda waxaan isla fadhinay gabdho virginia degan oo u imaaday inay caruurtaasiisu u arkaan caruurtooda arkaan caruurtan kale oo qalin jibinaysa maadaama caruur kale oo qalin jibinaysa si ay ugu farxaan ayagana ee hadhow ugu naalloodaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu carruurta noo xifdiyo masaajidada iyo meelaha qur-aanka lagu hayo ilaahay subxaana watacaala ha noo xifdiyo waxaan ugu baaqayaa mubaarintiga ka maqan inay noganaga soo qayb galaan masaajidada ay noo yimaadaan ee nagala soo qayb galaan tartamada iyo qur-aanka sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ka mid a culammada ku nool waqooyiga ameerika oo ka qayb galay ayaa iga warramay waxaa tartankan uga baxay ama uu uga duwan yahay tartamadii uu arki jiray waxaa horta ugu horreeya oo aad u qurux badan dadka isku yimiday ee kala duwan madow caddaan lambarka labaad dhallinyaro aad u yaryar oo aad ubax u ah oo qur-aankii xafisan oo ku xafisan akhrisayaal badan waxaa kaloo halkana kala noqonayaa inay dad soomaaliyeed hoggaaminayeen oo ay u yeedhaan culimmadii adduunka ugu waaweynaa taasoo kutusaysa soomaalidu inay yeelan karto dowr aad u fiican hadday aga diinta tahay hadday dhaqaalaha tahay hadday siyaasadaba tahayba marka waan ku faraxsanaa sawiradu hogaamiyaan barnaamijkan inta leega quruxda badan شعب عبد الرحمن لكن آه، سوماليا إي جيبوتي آه، ضد متليا آه، كما يسنجرين أو كو- كتر تمية مقعدة سوماليا إي جيبوتي laakiin waxaa yaab lahaa wadano badan bay ka yimaadeen soomaalidu ilaahay baa bediyey soomaalida ninkan new zealand ka socday soomaali buu ahaa Eh, kuwa ka socday maxaan ku dhahdaa eh, wadano kale oo maraykanka laftir ninka lambaruun baxay oo lambaruun baxay baasha dhanba soomaali buu ahaa tartankan qur-aanka kariimka ee soo qaban qaabisay xarunta tibyaan ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee lagu qabto dalkan maraykanka
mahadsanid samakaab oo warbixintaasi inoo diyaariyey